qaraxa oo dhacay abara sagaalkii subaxnimo iyo barar ayaa ahaa kii ugu horreeyay ismiidaamin noociisa oo ka dhaca waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana uu ka dhacay bartamaha magaalada xilli gaadiid uu saarnaa taliyo ku-xigeenka booliiska puntland jenaraal muxudiin uu goobta marayay kaasoo uu la beegsanayay ninkii ismiidaamiyey balse aysan suuro gelin inuu bartilmaameedsado gaarigii uu saarnaa taliyo ku-xigeenka booliiska taliyaha booliiska gobolka mudug gaashaanasare jaamac maxamed axmed oo qaraxa kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda iyo sida ay wax u dhaceen waxaa qarax sameeyey gaari hal qofii uu wato gaarigaas baa stationka meel wujida toban tilaabo isku qarxiyey ciidankii anugu markaas waan ku dhowaa laakiin ciidanka waan ka soo horreeyey saldhigaan ku jiray markii taliyuhu stationka soo gelayay baa qaraxa lala beegsaday isaga iyo ciidankii la socday alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay waa noo sakiray qaaraxaas ilaa hadda wax dhimashaa ma hayno dhaawaca ciidanku waa ilaa sagaal weeye dadka shacabka ah shan qof baa dhaawaca qof gabar baa islaan weyn baa liidata sida xogtaan ku helayo haddee dhibaatadaa dhacday iyo qaraxaasi waxa weeye dhagarqabayaasha ka dambeeya dhagarqabayaashu hadde iyagaa dhimanaya anagu dhiman mayno qofkii gaarigaa watay wuu go-go-ay jaamac maxamed ayaa sheegay in waxyeelada ugu badan ee ismiidaamyaasha ay ku dhacaan khasaarahooda dhanka shacabka hadda dadka shacabka ahaa u liita oo aada iyo aada usii liita marka ummadda shacabka ayna ha ogaatay inaysan qofna dhaafayn qofna inaysan dhaafayn shacabku ha ogaado waxaanu anagu haynaa hadda waxa weeye taargooyinkii gaarigaas yaanu haynaa iyo jiinla barkiisi iyo waxyaalahaas oo dhan baanu haynaa laakiin hadeed waanu heli doonaa ilaa waanu raad qaadi doonaa hadda oborashinadii iyo hawlahaas aanu ku dhex jiraa haddana insha allahu tacaala dadkii waana noo fiican yihiin ciidanku waa fiican yahay dadka shacabkaana islaamta aada u liidata maana dadka kale waa fiican yahay haddee dhagarqabayaashu intaasunbay sameeyeen ha ogaadeen meelay jiraanba inaanu ugu tegi doonno insha allahu tacaala taliyo ku-xigeenka booliiska jenaraal muxudiin axmed muuse oo hadal kooban siiyey saxaafadda ayaa sheegay in xaaladiisa caafimaad ay fiican tahay waa la naanu alxamdulilahi rabbilcaalamiin qarax baana loo dhigay gaari ah waana lala nahay waa ka badbaadnay aniga iyo ciidankayguba aada baanuna u badanna ilaahay baa mahadda iska leh dadka alqaacidada iyo dadka xumaanta ka shaqeeya wixii ay maleegayeen ilaahay waa naga badbaadiyey waana la dagaalamayna ilahay insha allahu biidnillahi ilkariim ninkii qaraxa wadana waa dhintay waana soo qaban waana dhintay waa googo-ay laakiin saxaafadda waa waa arki kartaa iyo gaarigii lagu dhigay waana lada nahay aad baana uga mahadcelinayaa dadweynaha iyo intay dhegaysanaysa iyo inta wanaagga jecelba waxaan u sheegayaa inaan lada nahay annagoo dhan
taliyaha booliiska mudug jaamac maxamed axmed ayaa sidoo kale sheegay in wax yar ka hor qaraxa uu hayay degniino arrimahaasi la xidhiira sidoo kalena ay maalmahan daba socdeen raadad adeer waxaanu helnay digniinaha ay bixinayaan marka horeba anigu digniintii ay saakay bixinayeen baan helay digniinta anoo akrinayabaa qarax u dhacay hadee anagu awalba howlgalka waanu ku jiray laakiin gawaari isa soo miinaysa haddee hadda ka hor ma jiri jirin laakiin hadda waxa weeye waxaanu ogaanay inay nooc walba u shaqaynayaan oo nooc walba ay adeegsanayaan annaguna nooc walbaanu adeegsan doonaa adeer waxaanu anagu haynaa hadda waxa weeye taargooyinkii gaarigaas yaanu haynaa iyo jiinla barkiisi iyo waxyaalahaas oo dhan baanu haynaa dhinaca kale qoraal ay al-shabaab kusoo daabacday barta twitter-ka ayay ku sheegteen qaraxii maanta ee gaalkacyo iyagoona sidoo kale ku sheegay qoraalkaasi in lix qof ay ku dileen sagaal kalena ay ku dhaawaceen inkastoo wakhtigan ay xaaladda gaalkacyo degan tahay ciidanka amnigana ay bilaabeen howlgalle amni sugida haddana waxaa saakaya qaraxaasi uu ku reebay reer gaalkacyo argagax xoogan nuux muuse birjeeb v o a garowe